bsm اllahi الرحman الرaحيim alxamdu لilaahi rab العaalamiin والصlaaة والsalaam عlى rasuuli الlah slى اllah عalyh وعlى آlih وصaxbih وslm اllahuma wafiqna min alaqwaali واlأcmaali lima tuxibh watarضى waxaa dersigeenna caawa uu ka bilaabmayaa aayadda koob iyo toddobaatanaad ee suuratu yunus allah waxa uu ihi subxaanah watlu calayhim naba'a nuuxin id qaala liqowmihi yaa qowmi in kaana kabura calaykum maqaamii watadkiirii in kaana kabura calaykum maqaamii watadkiirii biaayaati اllahi facala allahi tawakaltu faajmicuu amrakum washurakaa'akum فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون الله وxau ihi سبحaaنه واtlu ku dul أkri عalayhim korkooda نeبi allow نaبأ nuuxin watlu أkri عalayhim korkooda nebi muxamedow ku أkri نaبأa nuuxin nebi nuux warkiisii iyo qisadii isaga iyo qoomkiisa dhex martay ku dul akhri id wakhtigiina u war ah qaala uu yidhi huwa nuux liqowmihi reetolkii uu ku yidhi yaa qowmi reetolkayow in kaana kabura in kaana haddii sha'niga iyo arrinku uu yahay kabura inuu ku weynaaday calaykum korkiinna maqaamii joogidaydii aan idin dhex joogeen dhexdiinna ku nagaaday hadday idinku cuslaatay oy idinku weynaatay iyo watadkiirii iyo waanintaydii aan idinku waaninayay biaayaati illaah ilaahay aayaadkiisa aan idinku waaninayay waxa uu yidhi qoomkaygiiow haddii dhex jooggaygii aan dhexdiinna joogay iyo waanintan aayaadka alla idinku waaninayay hadday idinku cuslaatay oo korkiinna ku weynaatay facala allaah ilaahay korkiisa ayuun baan tawakaltu tala saartay ee fa ajmicuu kulmiya amrakum arrinkiinna kulmiya oo isu taga wa shurakaa'akum wadcuu shurakaa'akum shurakadiinnana u yeedha kuwaad ilaahay sokadii caabudayseen ee ilaahay tabaaraka wa tacaala aada shuraako kala dhigayseen kuwaana u yeedha humma laa yakun dabeed yaanu ahaanin amrukum arrinkiinnu yaanu ahaanin calaykum korkiinna gummatan mid idinka qarsoon yaanu ahaanin ee si badheedha oo caddaana iigu soo badheedha humma qduu dabeed xukuma ilaya aniga macnaha waxaad igu xukuntaan waxaad tale ku gaadhaan eed goosataan oo dilkayga aad doonasaan ah bal hadda xukuma oo walaa tundiruuni hana isugina oo daqiiqad keliya ha ii kaadinina ku degdega marka fa ajmicuu waxaynu ku macnaynay arrinkiina kulmiya oo bal hadda isu tagoo meel isugu geeya waxaase ka xoog badan in ajmacada laga macneeyo bimacnaa casiime iyo go-aan qaata oo fa ajmicuu go-aansada amrakum taladiinna go-aansada go-aan gaadha taas ayaa xoog badan marka markaa go-aansadka ama ijmaaca lagu macneeyana macnuhu waxa uu noqonayaa ajmacadu waxay ku camal fali kartaa uun macaanida ee acyaanta uma gudbi karto shurakaduna dee waa acyaan marka lama odhan karo faajmicuu go-aansada amrakum arrinkiina iyo wa shurakaakum ilan shurakada lama go-aansado marka ajmacadu macnaha amarka unbay nasbinaysaa ama ay ku camal falaysaa shurakadana ama mafcuulu macahunimo ku nasbi oo waxaa tidhaha faajmicuu go-aansada amrakum taladiinna wa shurakaa'akum maca shurakaa'ikum iyadoo shurakadiinna lala qabo oy idin weheliyaan go-aankiina gaadha ama dee ficil kale oo nasbin kara usoo qadaroo waxaa tidhaa faajmicuu go-aansada amrakum arrinkiina wa shurakaa'akum wadcuu shurakaa'akum shurakadiinnana u yeedha oo waxba ha la hadhina uma laa yakun dabeed yaanu ahaanin amrukum arrinkiinu calaykum korkiina yaanu ahaanin gummatan mid idinka qarsoon soo badheedhoo si caddaana iigu soo badheedha oo gummadu waxa qarsoon baa laydhaah fain guma calaykum faakmiluu ciddata shacbaana alaaiina waa kii xadiidka nebigu ahaa sala allahu calayhi wasalam bisha aragtideeda ku sooma kuna afura haddii laydinka qariyana tirada shacbaan taam yeela fain gumma marka waa ikfaa iyo waa qarin marka uma laa yakun amrukum calaykum gumma arrinkiinuna yuu idinka qarsoonaan uma qduu dabeed xukuma ilaya aniga waxaa igu xukuntaan waxaa go-aansateen ama uma qduu ilaya iga takhalus oo ii dhammeeyaba yacni waxba ha ii reebine e iga takhalusa oo walaa tundiruunii ha ii kaadinin oo waxba ha ii sugina fain tawallaytum haddii aada jeedsataan oo amarkayga aada diidaan oo aada i rumayn weydaan famaa sa'altukum idinma weydiisan anigu min ajrin dee wax mushqaayad iyo adduuna anigu diinta iyo dacwada idinkuma weydiisan in ajriya ay maa ajriya mushqaayadayda iyo abaalkaygu ma ahaanin ilaa cala allah ilaahay korkiisa mooye ajarkayga cid kale ma saara dee mar haddii marka horeba mushqaayad iyo adduun aan idinku qabay aanay jirin dee waxaan idinka khasaaraya ama aada igala noqonaysaan baan jirinbe idinkay dan idiintahe raaca haddii kale marka horeba aniga adduun adii hayseen iga jari maysaan wa umirtu waxaana lay faray an akuuna inaan ahaado min almuslimiina kuwa hogaansamay ee towxiidka ku toosan inaan ka mid noqdaana lay faray fakadabuuhu nebi nuux qoomkiisii waa beeniyeen fakadabuu qowmu nuux waa beeniyeen hu nuux fanajaynaahu dabeed nuux waanu badbaadinay iyo waman ciddii macahu isaga la jirkiisa ahaydba filfulki doonta dhexdeedii ayaanu ku badbaadinay oo wajacalnaahum waxaanu ka yeelay nuux iyo intii rumaysayba khalaa'ifa kuwaa horee halaagsamay kuwa ka hadhoo arlada iyagu beddelay ayaanu ka yeelay wa aqraqnaa waananu qarqinay oo biyaanu ku hafinay aladiina kuwii kadabuu beeniyey biaayaatinaa aayaadkayga beeniyey ee fandur bal eeg nebi allow kayfa kaana siday ahaatay caaqibatu lmundariina dadkii loo digay bal cidhib xumadoodii waxay ku dambaysay bal hadda eegoo ku wax qaata alla waxau idhi uma bacatnaa dabeed waxaanu soo diray min bacdihi ay min bacdi nuux nebi nuux dabadii waxaanu soo diray rusulaa rusul ayaanu soo diray ilaa qowmihim qoomkood iyo reetulkood baanu u diray oo fajaa-uuhum dabeed waxay ula yimaadeen rusushii qoomkoodii bilbayinaati aayaad cadcad iyo mucjizaad bay ula yimaadeen oo famaa kaanuu dabeed may ahaanin qoomamkii ambiyadoodu mucjizaadka ula yimaadeen liyu'minuu kuwa rumeeyey may ahaanin oo may rumaynin bimaa kii may rumaynin kadabuu ay beeniyeen bihi maaga min qablu hore yacnii hore waxay u beeniyeen dee markii rususha u timidna may rumayn oo waxaa looga jeedaa ay min qabli majii'i arusuli bilbayinaat yacnii rusushaasi intay u timid dabadeed ay aayaadka cadcad u keeneen kadib may rumayn waxay rususha hortood beeniyeen ilaan rusushu intaanay u iman waa beeniyeen xaqa marka xaqii ay hore u beeniyeen rususha hortood rusushii markay u timid ee xujooyinkii cadcadaan loo keenayna may rumayn eh halkoodii unbay kaga sii hayeen beeninta iyo takdiibka kaasi waa tafsiir waxaa kaloo lagu fasiray famaa kaanuu may ahaanin qoomamka ambiyadoodii ay xujada ula yimaadeen liyu'minuu kuwa rumeeye may ahaanin bimaakii ay yacni bimaakii kuwa rumeeye may ahaanin kaasoo kadabuu ay beeniyeen qowmu nuux bihi maaga min qablu hore ay u beeniyeen marka kadabuuda loo celiye qowmu nuux oo macnuhu uu noqdo qoomamkan ambiyadoodii ay xujooyinka cadcad ula yimaadeen iyaguna may rumayn oo waxa weeyaan waxay qowmu nuuxba hore u beeniyeen iyaguna sidii unbay u beeniyeene may rumayn oo dariiqii qowmu nuux mareen unbay ka daba mareen weeyaan macnuhu alla waxau ihi kadalik sida kuwaa aanu qalbigooda u daboolay ee loo dhababeen khayr iyo dheef iyo dheef iyo wanaagba aanu ugu duxayn ayaa naطbacu aanu u daboolaynaa calaa quluubi اlmuctadiina kuwa xadgudbay qalbiyadooda sidaasoo kaleun baanu u daboolaynaa si aanu kuwaaba u daboolay uma bacanaa dabeed waxaanu soo diray min bacdihim rusushaa dabadood muuse nebi muuse ayaanu soo diray iyo wa haaruuna nebi haaruun ayaanu soo diray ilaa fircauna fircoon baanu u soo diray iyo wa malayihi madaxyaweyntiisii madaxdiisii oo mala-a waxaa la yidhaha waa ashraafu lqowm aladiina yamla-uuna alcayn kuwa indhabuuxiska ah ee madaxtinimada iyo maalqabeennimada iyo mansibka ummadda u hayee horjoogayaasha u ah ayaa mala la yidhaah waana inta badan kuwa xaqa ka hor yimaada iyagoo ilaashanaya maalka iyo madaxtinimada alla waxau idhi markaa uma bacanaa dabeed waxaanu soo diray min bacdihim rusushaa dabadood waxaanu soo diray muuse wa haaruun nebi muuse iyo haaruun ilaa fircawna fircoon baananu u diray iyo wa malayihi waxa weeyaan madaxdiisii biaayaatina aayaadkayagii baananu la soo diray oo mucjizaadkii sagaalka ahaa ee aanu siinay muuse ayaanu la soo diray oo dee ushii iyo gacantii caddaanaysay iyo ay ka mid yihiin aynu suwarkii hore acraafiya aynu ku soo marray oo fastakbaruu dabeed waa isweyneeyeen oo waa kibreen oo wa kaanuu waxay ahaadeen fircoon iyo qoomkiisu qowmaa qolo ayay ahaadeen qoladaasoo mujrimiina dembiilayaal ah horeba mujrimiin bay u ahaayeene waa sii siyaadsadeen oo gaalnimada waa kororhsadeen alla waxa uu ihi falamaa jaaahum markuu u yimid alxaqu xaqi markuu u yimid nimankaa fircawn iyo qoomkiisii xaqii markii uu yimid min cindinaa ee agtayada uuga yimid qaaluu waxay yidhaahdeen inna haadaa kani oo xaqii ihi la sixirun sixir weeyaan sixirkaasoo mubiinun cad oo sixirnimadiisu ay caddahay qaala muusaa nebi muuse markaa waxa uu ku yidhi ataquuluuna war ma waxaad leedihiin lilxaqi xaqii ma waxaad ku leedihiin lamaa jaa'akum xaqii markuu idin yimid ay haadaa sixrun maquululqowlka usoo qadar ilan wixii la odhanayey madkuur ma aha waa muqadar asixruntuna waxa weeyaan waa istifhaam inkaari oo ka dambaysa marka maquulu qowlka soo qadar wixii la odhanayey oo qaala muuse muuse wuxuu ku yidhi ataquuluuna ma waxaad ku odhanaysaan lilxaqi xaqi ma waxaad ku odhanaysaan lamaa jaa'akum markuu idin yimid huwa xaqu ay haadaa sixrun kani waa sixir miyaa xaqii ku odhanaysaan waa maquululqowlkii asixrun haadaa haddana istifhaam inkaariyaa lagu wajahay oo bimacna nafyi ah asixrun oo ma sixir baa haadaa kani xaqan idin yimid ma sixir baa ma aha sixir walxaal miyuu sixir yahay laa yuflixu aanay liibaaninba asaaxiruuna sixiroolayaashu oo muuse hadduu saaxir yahay miyuu ka guulaysan lahaa wax alla wixii sixiroole qowm fircoon ku jiray kama guulaysteen laakiin wuxuu kaga guulaystay uu libinta ku helay wuxuu wataan sixir ahayn ee mucjize iyo aayad cad ah qaaluu waxay yidhaahdeen aji'tanaa ma waxaad noogu timid muusow marka marna waa la israacinayaa muusa wa haaruun marna khitaabka muuse oo keliyay ku wajahayaan waayo asaalatan risaalada asal waxa uu ahaa nebi muuse haaruunna waa lagu xoojiyey sidaasi ayuu mar walba mudnaanta koowaad u yeelanayaa nebi muuse calayhi salaam qaaluu waxay yidhahdeen aji'tanaa ma waxaad noola timid muusow litalfitanaa ma waxaad noogu timid litalfitanaa si aad nooga leexiso camaa kii wajadnaa aanu ka helay calayhi maaga korkiisa aabbaa'anaa aabbayaashayo ma waxaanu aabbayaashayoo ku sugan ka hellay ama ku soo gaadhnay miyaa doonaysaa maanta inaad naga dudo oo watakuuna ay idiin ahaato lakumaa labadiinnan muuse iyo haaruunna alkibriyaau weynida iyo madaxtinimadu fil ardi arlada masar ma waxaad doonaysaan masarna idinku inaad madax ka noqotaan aabbayaashayo waxaanu ka soo gaadhnayna aada naga jeedisaan wamaa naxnu annakumaanaan ahaanin bay yidhaahdeen lakumaa labadiinnan muuse iyo haaruun bimu'miniina kuwa rumaynaya maanaan ahaanin marnaba idin rumayn mayno ayaa ay yidhaahdeen aayaadkaas aynu akhrinay waxay ku saabsan yihiin qisatu nabiy llaahi nuuxin calayhi asalaam waman bacdahu min alrusul wa fiiha tasliyat lirasuuli اllahi salى allahu alayhi wasalam wa tadkiiru lilmushrikiin aayaadkaas waxaa ilaahay noogaga warramay qisadii nebi nuux calayhi salaam iyo qoomkiisa dhex martay iyo rusushii ka dambaysay cibrada iyo faa'iidada ku jirtaana waa laba faa'iidada koobaad waa tasliyatu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam oo marka koobaad rasuulka ayaa niyadda loogu dejinayaa qalbigana loogu qaboojinayaa waayo ambaada iyo akhbaarta iyo qisaskii umamkii iyo ambiyadii hore marka looga qisoodo waxaa ku sugan tasliya iyo dejin iyo niyadda oo waxa weeyaan loogu qaboojinayo waayo dhibaatada iyo kurbada ay ku hayaan nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam nimanka mushrikiintu wax isagu uu ugu horreeyo isaga u gaara dee may ahayn ee waa wax ambiyadii uga horreeyey iyo walaaladiiba hore u helay waxaana la yidhahdaa albalaau idaa camma khafa balaayada iyo musiibadu hadday caam noqoto way fududaataa laakiin hadday adiga gaar kugu tahay way xanuun badanta markaa tasliyaa ku jirta waxaa kaloo ku sugan tambiih lilmushrikiin waayo waxaa laga soo warramay oo aayaadkii ugu dambeeyeynu xalay soo marinay ay ahayd nimankii mushrikiinta ee afxumada iyo edabdarrada meel adag ka gaadhay iyo dhibaatooyinkay sameeyeen marka iyaga laftooda in looga qisoodo umamkii iyo ambiyadii hore waxa ugu sugan tambiih iyo baraarujin oo macnuhu waxa uu yahay dee haddaad martaan halkay kuwii hore mareen waxa idin helaya uun kuwaa wixii helay ee factabiruu yaa uli labsaar kuwaana qaatoo ku cibro qaata ayaa meesha ku jirta ilaahay tabaaraka wa tacaala markaa nebi moxamed wuxuu amray inuu nimankaas ku dul akhriyo naba'a nuux bal si ay ugu waantoobaanoo wax ugu qaataan idaas darafka ah laguma tacallujin karo watluda oo laguma nasbin karo waayo dee tilaawada iyo naba-u isku wakti ma aha naba-u waa wax maadiyoo tegay oo laga xikaayoonayo warkii nebi nuux iyo qoomkiisa dhex maray wax tegay oo looga laga xikaayoonayo weeyi nebigana sala allahu calayhi wasalam waxaa la amrayaa wakhtigaa xaaligee qur-aanku kusoo degayey inuu ummaddiisa ku dul akhriyo si ay ugu waantoobaanoo wax ugu qaataan marka dee tilaawadiiyo nabay isku wakhti ma aha markaa waxa ida lagu tacallujinayaa naba ah waayo naba-u maadaama war hore uu yahay iduna waa maadi labadaasaa isqaadan kara ila id waa darfun limaa madaa min azamaan marka waxay noqonaysaa id waktigii u war ah oo qowlkan uu qoomkiisa nebi nuux ku yidhi yaa qowmi ilaa aakhirihaa dee naba-aasi waa maadi marka ida naba-a ku xidh laakiin watluda ha ku xidhin ilan waktiga uu nuux sidan leeyahay iyo waktiga tilaawadu isku xilliba ma aha layskumana xidhi karo markaa sidaa darteed baad odhanaysaa markaad laqbaynayso watlu ku akri calayhim korkooda nabaa nuuxin nuux warkiisii id waktigiina u war ah laakiin id waktigii ku akri ha odhan ilan tilaawada iyo warku isku waktiba maahe ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay nebi nuux calayhi salaam inuu qoomkiisii ku yidhi in kaana kabura calaykum maqaamii wa tadkiirii biaayaati illaahi facala allahi tawakalt faajmicuu amrakum wa shurakaa'akum waxaa halkaa ka muuqata kalsooni iyo hiqo mutanaahiyo ilaa abcad alxuduud in yar oo cabsi ama kayrkayrhi aani ku jirin yacni waa hiqo kaamiloo dhammaystiran isagoo keligiiya oon atbaaciyo waxa weeyaan junuud iyo ciidan badanoo hareera taagana aanu jirin isagoo qoomkiisii u taag waayey isaga oo alfa sanatin ilaa khamsiina caaman dhex taagnaa oo u taag waayey ayaa haddana wuxuu ku leeyahay haddii dhexjooggaygii aad dhibsateen iyo waanintaan idin waaninayey waxba aniga ha ii kaadinina daqiiqa dib ha iigu dhigina wax alla waxaad arrin iyo adduun haysataan isu keena oo hadda iga takhallusa oo waxaad doontaan igu sameeya halkaa waxaad ka qaadanaysaa dee addoonka ilaahay tabaaraka wa tacaala si dhaba ugu xidhan ee yaqiintiisa iyo iimaankiisu uu runta yahay ilaahay kayrkii wax alla wuxuu iska saarayaa ma jirto waayo wuxuu garanayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala awooddiisu waxaan o dhan inay ka sarrayso oo in allaha qawiyun casiiz awood kastoo bani aadam oo arlada iyo dhulka ka jirta waxaa ka sarraysa unta ilaahay dee ninka xoog badani waa ninka alla ku xidhanu marka dadka muslimiinta iyo ahlul iimaanku waxay ku jabaan oy ku daciifaan uun waxa weeyaan tacalluqa iyo xidhiidh la-aanta ilaahay aanay ku xidhnayn hadday si dhaba alla ugu xidhmaan oo diintooda si dhaba ugu dhaqmaan sharafta iyo cizada iyo qalabada iyagaa iska leh cid alla cidka waxa weeyaan ka xoog ka gacan sarrayn kartaana ma jirto waxa uu raaciyey weliba fain tawallaytum famaa sa'altukum min ajrin in ajriya ilaa cala allahi wa umirtu an akuuna min almuslimiin wuxuu yidhi haddii aada jeedsataan oo iraaci weydaana anigu marka horeba diinta iyo risaalada adduun idinkuma weydiinayn ilaahay dartii baan idinku baaqayy ajarkayga iyo abaalkaygana allaan ku leeyahy haddaad i rumaysaanna idinkay dan idiin tahay haddaad i rumayn weydaan oo iga jeedsataanna cuquubada iyo dhibaatada ka dhalataa idinka ayay idin saaran tahe aniga waxba imaydaan yeelin waxaana lay faray inaan ka mid noqdo min almuslimiin halkaa waxaa laga qaadanayaa diinu jamiici alambiyaa alislaam nebi nuuxii ugu horreeyey laga soo bilaaba calayhi salaam ilaa kii ugu nebigii ugu dambeeyo nabiyuna moxamed calayhi afdalu salaati wasalaam diinu jamiici alambiyaa waxay ahayd alislaam oo ah hogaansanka alle loo hogaansamayo ee tawxiidka lagu toosnaanayo walidaalika ayaa ambiyadii iyo waxa weeyaan rusushu dardaaranada ay umamkooda iyo awlaadooda ay siinayeen ay ahayd walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun marka waxaana looga jeedaa waa tawxiidkii waayo ambiyadu sharaaicda camaligee hoose waa ku kala duwanaayeen oo dee nebi walba waxa weeyaan sharaa'icdii iyo kutubtii lagu soo dejiyey qaabkay u cibaadaysanayaan salaadahooga soo cibaadaadkooda soomkooda tafaasiisha hoose umamku waa ku kala duwanaayeen laakiin waxay ka midaysnaayeen kulligood tawxiidu rabbi alcaalamiin waana islaamka guud in ilaahay loo hogaansamo oo tawxiidkiisa lagu toosnaado ilaahay waxa uu tilmaamay inay qowmu nuux beeniyeen nebi nuux dabeed ilaahay wuxuu xukumay xukumkiisii cadliga iyo cadaaladda ahaayo dee nuux iyo intii raacdayna waa badbaadiyey intii kalena biyuu ku hafiyey oo ku halaagay cibrada meesha ku jirtaa markaa waxa ay tahay dee dadka loo digayaa inay dareemaan hadday dariiqaa maraan iyagana kuwaa wixii helay unbaa hanti u ah waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu tilmaamay nuux dabadii rusul fara badan inuu soo diray oo rusushaasina ay umamkoodii dee aayaad ula yimaadeen umamkiina ay ambiyadoodii beeniyeen rusushaa dabadoodna muuse iyo haaruunna laga soo daba diray oo fircoon iyo qoomkiisii loo soo diray iyada oo ilaahay aayaad iyo mucjizaad waaweyn nebi muuse uu soo dhiibay walaqad aataynaa muusa tisca aayaatin bayinaat sagaal aayadood oo cadcad ayaa ilaahay ku karaameeyey oo ushii iyo gacantii ay ugu mudnaayeen oo ugu muhiimsanaayeen ha yeeshee fircoon iyo qoomkiisii waa loo taag waayo waa kibreen waxaanay ahaayeen niman mujrimiin ah weliba kibirkii waxay ku darsadeen iyo qooqii inay xaqii ku yidhaahdeen waa sixir waayo dee wakhtigooda waxa aada caan u ahaa oo la yaqaanay sixirka marka waxay yidhahdeen mucjize maahee waxani waa sixir uu la yimid muuse markaasaa muuse uu ku yidhi ataquuluuna lilxaqi lamaa jaa'akum haada sixrun ma xaqii baad ku leedihiin markuu idin yimid waa sixir siday suurtagal ku tahay asixrun haada makanaa sixira maaha sixir inaanu sixir ahayn maxaa u daliila walaa yuflixu saaxiruun dee muusena waa guulaystay sixirooluhu ma aflaxo muusena wax allo waxaa sixir lahaydeen intaa isku keenteen ayaa ushiisa markii uu tuuray faidaa hiya talqafu maa yaafikuun wax allo waxay dhalan rogeen ee dadka ay ku sixreen ushiyo halqafay soo guranaysaoo midhmidh u liqaysa ayaa la arkay ma ul wax liqdoo gurataa la arkay waa mucjizo iyo waxa weeyaan icjaaz iyo awood ilaahay uu geliyey markaasa ay yidhaahdeen ma waxaad doonaysaa inaad naga jeediso waxaanu aabbayaashiiyo ka soo gaadhnay oo waxaad doonaysaa madaxtinimadii masar inaad nagala wareegto waa duqaadda iyo jaahiliyadu inta badan waxay ku halqabsadaan waayo iyagu saw maal iyo madaxtinimo ma ilaashanayaan dee ninka tawxiidka u keena markay doonayaan dadka inay ka didiyaan wuxuu ku socdaa unbay odhanayaan waa maalkiina iyo madaxtinimadiisa marka waxay yidhaahdeen wa takuuna lakum alkibriyaau fi lardi inaad mulkigii masar la wareegtaan ayaad muusew adig iyo walaalkaa u socotaan marka madaxtinimadayadii ayaa ku socotaan ayay yidhaahdeen allah waxau ihi watlu akri nebi allow calayhim korkooda nimankaa gaalada bal waxaad ku akridaa inay ku waantoobaan oo wax ku qaataan iyo ummadda guud ahaanba watlu akri nebi allow calayhim korkooda ku akri naba'a nuuxin nebi nuux warkiisii ku akri id wakhtigiina uu war ah qaala uu yidhi huwa nuux liqowmihi reetolkii uu ku yidhi yaa qowmi reetolkayow in kaana hadduu ahaado arrinkiiyo shanigu uu yahay kabura inuu ku weynaaday calaykum korkiinna maqaamii dhex jooggaygii aan idin dhex joogay ama nagaadigaan dhexdiinna ku nagaa ee aan in badan idindhex joogay hadduu idinku weynaaduu idinku cuslaaday iyo wa tadkiirii waanintaydii biaayaati illaah ilaahay aayaadkiisaan idinku waaninayey haddii waanintaan aayaadka alle idinku waaninayey iyo dhex jooggaan idin dhex joogeen diinta idinku baaqayey hadday arrinkaasi idinku weynaaduu idinku cuslaaday hee facala allaah ilaahay korkiisa ayuunbaan tawakaltu tala saartay dee ilaahay nin tala saartina ma iisho waman yatawakal cala allah fahuwa xasbuh allah ninka tala saarta ilaahay waa ku filan yahay alaysa allaahu bikaafin cabdah facala allaahi ilaahay dushiisa ayuunbaan tawakaltu tala saartay ee fa ajmicuu amrakum arrinkiina kulmiyoo isu taga ama sida ka sii fiican waxaad tidhaahdaa fa ajmicuu go-aansada amrakum taladiinna iyo arrinkiina go-aansada go-aan deg dega gaadha wa shurakaa'akum wadcuu shurakaa'akum shurakadiinnaad ilaahay wax la wadaajinayseneed caabudayseenna u yeedha talada iyo go-aanka ah idinla gaadhaane uma laa yakun dabeed yaanu ahaanin amrukum arrinkiinu calaykum korkiinna gummatan mid qarsoon yaanu ahaanin uma qduu dabeed xukuma ilaya aniga waxaad igu xukuntaan waxaa goosateen oo walaa tundiruuni hana ii kaadinin oo haysugina ama uma qduu ilaya iga takhallusoo ii dhammeeya waxba ha ii reebina oo walaa tundiruuni hana ii kaadinin oo haysugina ku dhaqsadoo ku degdega fain tawallaytum haddii aada jeedsataan famaa sa'altukum anigu idinma weydiisan marka horeba min ajrin wax mushqaayad iyo adduun kolka horeba idinma weydiisan in ajriya ay maa ajriya abaalkaygu ma ahaanin ilaa cala allah ilaahay korkiisa mooye cid kale ma saara wa umirtu waxaana lay faray an akuuna inaan ahaado min almuslimiina kuwa alle u hogaansamay inaan ka mid noqdo fakadabuuhu qowmu nuux way beeniyeen nebigoodii nuux fakadabuuhu nebi nuux qowmkiisii waa beeniyeen fanajaynaahu dabeed waanu badbaadinay nuux iyo waman macahu ciddii la jirkiisa ahaydba filfulki doonida dhexdeedii ayaanu ku badbaadinay oo wajacalnaahum waxaanu ka yeelay khalaa'ifa kuwa bedelay kuwaa hore halaagsamay kuwa bedeloo dhulkii uga hadhay ayaanu ka yeelay oo wa aqraqnaa waanu qarqinoo biyaanu ku hafinay aladiina kuwii kadabuu beeniyey biaayaatinaa aayaadkeega beeniyey ee fandur bal eeg eegma lagu waantoobo wax lagu qaato maaha nadarulcayne waa nadara tafakurin waictibaar kayfa kaana siday ahaatay caaqibatu lmundariina dadkii loo digayey bal cidhibtoodii siday ku dambaysay bal eeg hooggiiyo halaagii ku dhacay si loogu waantoobo weeye alla waxau ihi uma bacanaa dabeed waxaanu soo diray min bacdihi ay min bacdi nuux nebi nuux dabadii waxaanu soo diray rusulaa rusul ayaanu soo diray ilaa qowmihim qoomkoodii ayaananu u diray oo fajaa-uuhum dabeed rusushii waxay ula yimaadeen qoomkoodii bilbayinaati aayaad cadcad ayay ula yimaadeen oo famaa kaanuu dabeed may ahaanin qoomamkii ay ambiyadoodu u tegeen liyu'minuu kuwa rumeeyey may ahaanin bimaa kii kadabuu ay beeniyeen bihi maaga min qablu hore ay min qabli majii'i rusul rusushu intaanay u iman ka hor qoomamkii haddaba markay rusushii aayaadka cadcad ula yimaadeen may rumaynin waxay hore u beeniyeen rusushu intaanay uba iman xaqii ay horeba u beeniyeen dee markii mucjizaadka cadcad loo keenay may rumaynin ee halkoodii unbay ku sugnaayeen iyo beenintoodii waxaa kaloo lagu fasiray famaa kaanuu may ahaanin umamkaasi ama qoomamka ay rusushoodu u timid liyu'minuu kuwa rumeeyey bimaa kii kadabuu ay beeniyeen bihi maaga min qablu hore yacnii rusushani markii ugu horraysay u timid intaanay mucjizaadka keenin ayay hore ka beeniyeen markiiba mar alle markii rusushu ay timid qabla alityaani bilmucjizaat way beeniyeen marka macnuhu waxa weeyi markii mucjizaadka ay rusushu la timidna mucjizaad caddaynaya risaaladooda dee beenintii kamay soo noqonoo may odhan waanu idin rumaynaynaaye sidii ay markii horeba u beeniyeen unbay beenintii ugu sii dhabar adeygeen weeyi alla waxau idhi kadalik sida kuwaa aanu quluubtooda u daboolay ayaa natbacu aanu u daboolaynaa calaa quluubi almuctadiina kuwa xadgudbay qalbiyadooda aanu u daboolaynaa uma bacanaa min bacdihim muusa wa haaruun uma bacanaa dabeed waxaanu soo diray min bacdihim rusushaa hore dabadood waxaanu soo diray muusa wa haaruun nebi muuse iyo nebi haaruun ayaanu soo diray ilaa fircawna fircoon baanu u soo diray iyo wa malayh madaxdiisii biaayaatinaa aayaadkaygii ayaananu la soo diray oo mucjizaadkii waaweynaa ee muuse la siiyey oo waxa weeyaan gacantii iyo ushii ay ka mid ahaayeen oo fastakbaruu dabeed waa isweyneeyeen oo waa kibreen oo wa kaanuu waxay ahaadeen fircoon iyo qoomkiisu qowmaa qolo ayay ahaadeen qoladaasoo mujrimiina dembiilayaal ah horeba mujrimiin bay u ahaayeene waa sii siyaadsadeen oo gaalnimada waa kororhsadeen allah waxau ihi falamaa jaaahum markii uu u yimid nimankaa fircoon iyo qoomkiisa alxaqu xaqii markuu u yimid min cindinaa ee agteeda uuga yimid qaaluu waxay yidhaahdeen inna haadaa kani oo xaqii ihi la sixrun sixir weeyaan sixirkaasoo mubiinun cad qaala muusa nebi muuse waxa uu yidhi ataquuluuna ma waxaad ku odhanaysaan lilxaqi xaqii ma waxaad ku odhanaysaan lamaa jaa'akum markuu idin yimid haadaa sixrun waa maquulu qowlka lasoo qadarayo xaqii markuu idin yimid ma waxaad ku odhanaysaan kani waa sixir asixrun ma sixir baa haadaa kani ma aha sixir waa istifhaam inkaari oo bimacna nafyi ah laysa bisixrin walaa yuflixu man liibaano asaaxiruuna sixiroolayaashu ma liibaanaan hadduu saaxir yahay maxaa saxaradiinnii iyo sixirkiinnii oo dhan uga xoog roonaaday saaxir ma liibaano ee muuse wuxuu libinta iyo gacanta sare ku helay maaha sixir ee waa mucjize ilaahay ku karaameeyey qaaluu waxay yidhahdeen aji'tanaa ma waxaad noogu timid muusow litalfitanaa inaad naga leexiso camaa kii wajadnaa aanu ka hellay calayhi korkiisa aabbaa'anaa aabbayaashayo waxaanu aabbayaashaya ku soo gaadhnay korkooda iyagoo ku sugan miyaad doonasaa inaad naga zuuliso oo watakuuna ay idiin ahaato lakumaa labadiinnan muuse iyo haaruunna alkibriyaa'u weynida iyo madaxtinimadu ay idinku sugnaato fil ardi dhulka masar oo aad madaxtinimadeeda qabsataan wamaa naxnu waa kan go-aankoodii wamaa naxnu annaku maanaan ahaanin lakumaa labadiinnan muuse iyo haaruun ah bimu'miniina kuwa idin rumaynaya maanaan ahaanin wa qaala fircawnu fircoon waxa uu yidhi iituunii bal hadda ii keen oo iila kaalaya bikulli saaxirin sixiroole dhammaantii kaasoo caliimin cilmi badan sixiroole dhammaantii cilmi badan bal hadda iila kaalaya falamaa jaaa asaxaratu saxaradii markay yimaadeen qaala waxa uu ku yidhi lahum iyaga muuse nebi muuse waxa uu ku yidhi alquu rida maakii antum idinku mulquuna aada ridaysaan bal hadda waxaad tuuranaysaan tuurta wax alla waxaa haysaan soo daaya falamaa alqaw markay riteen waxay hayeen ulihii iyo waxa weeyaan xadhkahay wateen markay sidaa usii daayaane abeesooyin iyo masas ay wada noqdeen qaala muuse nebi muuse waxa uu yidhi maa ji'tum waxaad la timaadeen bihi maaga asixru sixir weeyi waa khabarkii maaduna waa mubtadihii maakii ay ladii ka ji'tum aada la timaadeen bihi ladiigu asixru weeyi waa sixir ina allaha ilaahay tabaaraka wa tacaala sayubtiluhu sixirka waa burinayaa oo waa baabi'inayaa ina allaha alle laa yuslixu ma hagaajiyo camala almufsidiina kuwa wax fasahaadiya camalkooda alla ma islaaxiyo ee waa burinayaa waana baabi'inayaa wayuxiqu allah ilaahay waa sugayaa alxaqa xaqa ilaahay waa sugayaa bikalimaatih kelimaadkiisa tansiiliga ah iyo kuwiisa qadariga ah ayuu ilaahay ku sugayaa walow karihaaba nacaane almujrimuuna xumafalayaashu yacni kelimaadkiisa tansiiligae waxa weeyaan axkaamta iyo qur'aanka iyo kutubta uu soo dejiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala xaqa waa ku sugayaa kelimaadkiisa qadarigaana waa ku sugayaa oo ilaahay wuxuu qadarou xukumay ana alxaqa yacluu walaa yuclaa mar walba xujada sare xaqu inuu leeyahay oon marnaba laga xujo saraynayn alla waxau ihi famaa aamana uma rumaynin limuusa nebi muuse ilaa duriyatun dhallinyar mooyaane oo min qowmihi qoomkiisii ka mid ah dhallinyar qoomkii nebi muuse kamida mooye wax kale ma rumaynin calaa khawfin dhallintaasoo calaa khawfin cabsi ku kor sugan cabsidaasoo min fircawna fircoon ay ka cabsanayaan iyo wamala-ihim madaxdoodii yacnii fircoon iyo qoomkiisa iyo madaxdoodii cabsi ay ka cabsanayaan iyagoo ku dul sugan ka bedel min fircawna an yaftinahum ay ka cabsanayaan ilan calaa khawfin cabsi iyagoo ku dul sugan ayaa ay rumeeyeen min fircawna wa malayhim fircoon iyo madaxdoodii ay ka baqanayaan an yaftinahum ay ka baqanayaan min an yaftinahum fircoon inuu fitneeyo cabsi ay ka cabsanayaan iyagoo ku dul sugan oo isleh kollay intuu idin cadaabo idin ciqaabuu diinta idinka fidnayn wa ina fircawna fircoonna lacaalin waa mid isa sarraysiiyey oo fi lardi arlada dhexdeeda isku sarraysiiyey sarrayn ma leh isagaasa isqaadqaadaya oo isa sarraysiinaya wa innahu fircawn la min almusrifiina kuwa xadgudbay ee dabarka gooste ayaa uu ka mid yahay wa qaala muuse nebi muuse waxau idhi yaa qowmi ree tolkayow in kuntum haddii aad ahaateen aamantum billaahi alle kuwa rumeeyey facalayhi ilaahay korkiisa uun tawakaluu tala saarta in kuntum haddii aad ahaateen muslimiina kuwa hoggaansan caqiide iyo camalba haddaa u hagaagteen oo iimaankiinna iyo tawxiidkiinnuna toosan yahay camalkiinna iyo afcaashiinnuna ay toosan tahay ilaahay tala saarta ilaahay baa idinka afiniye faqaaluu waxay yidhaahdeen markaa cala allaahi ilaahay korkiisa ayuunbaa tawakalnaa aanu tala saarannay rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayow laa tajcalnaa hanaga yeelin fitnatan fitna hanaga yeelin lilqowmi qoladii fitna hanooga yeelin aldaalimiina ee daalimiinta ahaa oo wanajinaana badbaadi biraxmatika bisababi raxmatik raxmaddaada sababteeda allahayow nagu badbaadi min alqowmi alkaafiriina qolada gaalada ah allahayow raxmaddaada nagaga badbaadi wa awxaynaa waxaanu u waxyoonnay ilaa muusaa nebi muuse iyo wa akhiihi walaalkii haaruun an tabawa'a yacnii u diyaargareeya oo u sameeya ayaanu u waxyoonnay liqowmikumaa qoomkiinna muuse iyo haaruunow u diyaargareeya bimisra ay fii misra masar dhexdeeda uga diyaargareeya oo uga sameeya buyuutan guryo oo wajcaluu ka yeela buyuutakum guryihiinnana qiblatan ay maxalla salaah meel aad ku cibaadaysataan oo ku tukataanna guryihiinna ka yeesha oo wa aqiimu salaata salaadana ooga wabashiri lmu'miniina mu'miniintana u bushaaree muusow oo khayr iyo wanaag ugu bushaaree wa qaala muusaa nebi muuse waxa uu yidhi waa markuu qoomkiisii ka quustay ee sida muuqato loo waxyoodee loo sheegay cid dambe inaanay ka rumaynayn waayo nebi nuuxba markuu qoomkiisii ka quustay ee loo waxyooday cid dambe inaanay ka rumaynayn ayuu habaarkooda bilaabay rabbi laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaaran muusena sidaasoo kale markuu heerkaa gaadhay ayuu habaaraya wa qaala muusa nebi muuse waxa uu yidhi rabbanaa rabbigayow innaka adigu aatayta waxaad siisay fircawna fircawn iyo wa mala'ahu madaxdiisiiba ziinatan quruxdii adduunye ayaad siisay iyo wa amwaalan xoolo fi lxayaati اddunyaa nolosha tan adduunyada ayaad xoolana ku siisay rabbanaa rabbigayow liyudiluu can sabiilik ay aataytahum maa aataytahum waxa aad siisay waxaad u siisay liyudiluu si ay uga lumiyaan dadka can sabiilika allahayow jidkaaga rabbanaa rabbigayow imis baabi'i oo masax oo tirtir calaa amwaalihim xoolahooda baabi'i oo washdod ku adkee waxa weeyaan calaa quluubihim qalbiyadoodana adkee oo macnaha xidh weeyaan washdud calaa quluubihim qalbiyadoodana xidh oo dabool oo xadhigga u adkee oo falaa yu'minuu markaa rumayn maayaan xataa yarawu alcadaaba ilaa cadaabka ay arkaan cadaabkii alaliima ay ilmu'lima ee u xanuujinayey qaala waxa uu rabbi yidhi qad ujiibat waa la aqbalay oo waa la ajiibay dacwatukumaa ducadiinnii muuse iyo haaruuno waa la ajiibo waa la aqbalay ee fastaqiimaa toosnaada oo walaa tattabicaanni ha raacina sabiila aladiina kuwii waddadooda laa yaclamuuna aan waxba garanayn kuwaa waddadooda iska ilaaliya aayaadkaa dambaynu akhrinaynaa waxay ku saabsan yihiin dhammaantood waa qisatu muusa maca fircawna wa mala'ihi wa caaqibati kullin minhum waa nebi muuse iyo fircawn iyo koox yacni waxa weeyaan madaxdiisii qisadii dhex martay iyo labada qoloba caaqibadoodii wixii ay noqotay ayaa ilaahay kaga warramay fii hadihi alaayaat fircawn markii waxa weeyaan wax kale uu garan waayey ayaa waxa uu yihi magaalooyinka oo dhan inta lagu soo wareego wax alla waxa sixiroolaha ii keena weliba sixiroolo un kumuu gaabsane bikulli saaxirin caliim waa amhilatu mubaalaga mid kastoo sixirka u aqooniyo cilmi badan ha la soo baadho ha la ii keena baa uu yidhi dabeed saxaradii markay timid ee la yidhi waxa weeyaan dee midkii ununbaa ku horeyn inuu wuxuu hayo riduu dhulka ku tuuro waxa weeyaan dee saxaradii baa ku horreysay dabeed nebi muuse mar alle markuu ushiisii tuurayba dee faidaa hiya talqafu maa yaafikuun wax alla waxay soo maleegeen hal mar ayay liqdo ay guratay bartiibaa waxa weeyaan saxaratu fircawn aamanaa birabbi muusa wa haaruun ay ku yidhaahdeen halkiibuu isna ugu hanje buu yidhi kii hore sixirka idin barayba isagu ahaaye waxa weeyaan gamtaan idin joogsanayaa marka ilaahay tabaaraka wa tacaala halkaa waxa uu ku muujiyey dee xaqnimadii nebi muuse calayhi asalaam iyo wuxuu watay inuu mucjizo ahaa ee aanu sixir ahayn wayuxiqu llahu alxaqa bikalimaatih walow kariha almujrimuun dabeed alla wuxuu tilmaamay waxaasoo mucjizaadoo haddana dhacay famaa aamana bimuusa ilaa duriyatu min qowmihi calaa khawfin min fircawn haddana dee dadka rumeeyey way koobnaayeen oo waxaa ka mid ahaa niman dhallinyar ah oo qowmu muusa ka mid ah weliba waxay rumeeyeen calaa khawfin min fircawna wa malayihim an yaftinahum iyagoo weliba ka baqa qaba fircawn iyo qoomkiisu inay diintooda ka fidneeyaan waayo fircawn wuxuu ahaa nin isa sarraysiiyey arladana ku xadgudbay ummadda iyo waxa weeyaan arladabana fasahaadiyey nebi muuse markaa qoomkiisii muuminiintaa waa la dardaarmay oo waxa uu yidhi haddaad dhab ahaan ilaahay u rumayseen oo hoggaansan tihiin waxa weeyaan ilaahay tala saarta fa calayhi tawakalu alla tala saarta mar haddaad rabbi tala saarataanna dee iilan maysaan oo allah idin gargaarayo weeyi waxay ku ducaysteen markaa calى llahi tawakalna rabbana la tajcalna fitnata lilqowmi الظaalimiin wanajnaa biraxmatika min alqowmi اlkaafiriin waxay yidhahdeen allahayow adaanu ku tala saaranay ee gaalada allahayow fitnaha nooga yeeli waxaa lagu fasiroo la yidhi laa tajcalna fitnata lilqowmi الظaalimiin muraadkoodu waxa weeyi ilaahow ha naga yeelin kuwa gaalada laftoodu ku fidnowdo oo siday gaaladu ugu fidnoobayaan waxay ugu fidnoobayaan inay yidhaahdaan low kaanuu calaa xaqin lamaa halabnaahum kuwani waa ahlu baaile diin xaqana ma haystaan waayo hadday xaq ku sugan yihiin kama baanu xoog roonaaneen oo annaku maanaan muquunineen oo macnaha ducadu waxa weeye ilaahayow si aanay kuwani usii fidnoobin oonay u odhan alla ilaaha kuwani waa ahlu baail oo annakaa xaq ku taagan waayo muuse iyo qoomkiisani hadday xaq ku taagan yihiin kama baanaan gacan sarrayneen si aanay sidaa u odhan oonay usii fidnoobin marka horeba way fidnaysnaayeene ilaahayow libinta iyo nasriga annaka nasiib oo kuwaa guusha ha naga siinin waxaa kaloo laga fasiray fidna ha nooga yeelin oo ilaahow ha naga yeelin kuwa ay kuwaasi dee cadaab iyo cuquubo intay u bandhigaan diintooda ka fidnoobana allahayow ha naga yeelin dabeed ilaahay wuxuu u waxyooday maadaama ay xaaladda istidcaafka iyo dacfiga iyo taagdarrada ay ku jireen waxaa muuse iyo walaalkii loo waxyooday inay qoomkoodii masar degaan iyo gurye uga sameeyaan guryahaana guryaha laftooda inay ka yeeshaan meel ay ku cibaadaystaan oo culimmadu waxay yidhahdeen waayo maadaama fircoon iyo qoomkiisu ay ka awood badnaayeen dee waxay u diideen macaabidii iyo meelihii caamka ahay ay ku cibaadaysan lahaayeen way ka hor joogsadeen marka maadaama xaaladda ay ku sugan yihiin ayaa loo waxyooday wajcaluu buyuutakum qibla guryihiina ka yeesha meel aad ku cibaadaysataan waxa weeyaan nimanka takfiirka ah een dadka la tukan waa aayaadka ay daliishadaan wajcaluu buyuutakum qibla guryihiina qiblo ka yeesha waayo dee ummaddan islaamka ead arkaysaan ee jamaca iyo jamaacada isugu imanaysa iyagu gaalay u haystaan marka mar hadday ummadda mujtamacaadka muslimiinta takfiirinayaan guryahoodii bay qiblo ka yeelanayaan dee haddaanay masaajido gaaro lahayn laakiin dee waa waxa weeyaan ta'wiil baatil ah oo dee nusuustii shareecada meelaan meesheedii ahayn waxa weeyaan loo awilayo had iyo jeer ahlu bidacu waxay ka siman yihiin ahlu bidacu ama ha noqdaan kuwa ahlu shirkiga ah ama kuwan khawaarijta ah ahlu bidaca noocyadooda kala duwani waxay ka siman yihiin inay nusuusta shareecada taxriifiyaan oo intay luqunta ama qoorta qabtaan ay muraadkooda iyo hawadooda waafajiyaan si ay daliil uga helaan ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu aayaadkan ku khatimay habaarkiiyo ducadii nebi muuse calayhi salaam oo nebi muuse markii qoomkii uu ka quustay ee ay heer adag gaadheen loona waxyooday cid dambe inaanay ka rumaynayn ayuu habaaray ilaahay dartii iyo diinta intuu u cadhooday muuse ayuu habaaray waxa uu ihi rabbanaa inaka aatayta fircawna wamalaahu ziinata waamwaala fi lxayaati اdunya rabbana liyudiluu can sabiilik rabbana طmis calى amwaalihim washdud calى quluubihim falaa yuminuu xataa yaraw lcadaab alaliim waxa uu ihi allahayow xoolahooda baabi'i oo qalbiyadooda xidh oo cuquube ku rid rumayn maayaan markaa ilaa cadaabka ay indhahooda ku arkaane waxaa ka horaysa rabbanaa liyudiluu can sabiilik laamtani ma laamu kaybaa laamtii tacliilka iyo sababta faa'iideynaysay mise waa laamu alcaaqibati wasayruura labadaba waa la yidhi oo sulaymaan aljamal futuuxaat ulilaahiyaha xaashiyada hoose jalaaleynka waxa uu ku leeyihi yacni lababa way noqon kartaa laamu alcaaqibati wasayruura waa la yidhi oo waxaa looga jeedaa laamu alcaaqibati wasayruura cillo ma aha oo ilaahay xoolaha uma siinin si ay dadka dee u halleeyaan ee ilaahay wuxuu u siiyey xoolaha si ay ilaahay ugu mahadnaqaan oo u caabudaan yacni cillada iyo sa xikmadu saasay ahayd laakiin xoolihii alla uu siiyey caaqibadii iyo cidhibtoodii dambe waxay noqotay inay iyagu ku hallaabaan dadkana ku halleeyaan laamulcaaqibadu waa sidaa oo liyudiluu can sabiilik caaqibada wixii la siiyaa waxay noqotay inay lumeen dadkiina ay lumiyeen marka waa laamulcaaqiba ama waxa weeyaan waaba laamu tacliil oo waxaa looga jeedaa waa calaa sabiili alistidraaji waalimhaal oo ilaahay tabaaraka wa tacaala kuwa gaalada ah ee gaalnimada ku baxaya si cuquubada iyo cadaabka ugu libin laabmo wuxuu ilaahay sameeyaa inuu u seeto dheereeyo sabaansabo oo sida waxa weeyaan ninka ugaadhsadaha ah dee w sakaarada uu ugaadhsanayo waxaa laga yaabaa dabinka cadka yaree uu u saarayo maaha dee naf uu hayo ee waa si ay intay ugu soo yaro hagaagto hadhowna dee ay ugu halaagsanto soo maaha marka istidraajku waa noocaas oo kale oo qofka kaafirka ah ee ilaahay tabaaraka wa tacaala rumayn waayey ee diinta iyo tawxiidka loogu taag waayey ilaahayna tabaaraka wa tacaala uu ogaaday inaanu marnaba gaalnimo ka soo noqonayn wuxuu ilaahay ku sameeyaa kuwa noocaas oo kale ah inuu usii seeto dheereeyo oo nicmada iyo barwaaqada iyo adduunyada intuu ku afrogo dabadeed markay macaasidiiyo gaalnimada meel adag ka gaadhaan hal mar la qabto cadaabkiiyo cuquubadana loo libinlaabo marka macnuhu waxa uu noqonayaa liyudiluu tacliilku waa calaa sabiili listidraaj o waxa xoolaha loo siiyey si ay u lumaan dadkana u halleeyaan hadhowna cuquubadii iyo cadaabka ugu libin laabmo waana istidraaj iyo seeto dheerayn ee jacayl la jecelyaho raalli looga yahay ma aha marka labadaa macnoba waa lagu fasiray waxaa kaloo aimada qaarkood ay ku fasireen oo ay yidhaahdeen meesha laabaaba ka xadfan oo macnuhu waxa weeye rabbanaa aataytahum maa aataytahum waxaad u siisay waxaa aada siisay liyudiluu can sabiilik lianlaa yudiluu can sabiilik si aanay dadka jidkaaga uga lumin oo sidii an tadiluu lianlaa tadiluu oo kale in la yidhaha laabaa meesha ku xadfan oo waa loo soo qadarayaa liyudiluu lianlaa lianlaa yudiluu si aanay uga lumin dadka can sabiilik marka taana waa lagu fasiray allah waxa uhi waqaala fircawnu fircown waxa uu ihi iituunii bal ii keenoo iila kaalaya bikulli saaxirin sixiroole dhammaantii kaas sixiroolahaasoo caliimin cilmi badan sixirka aada u yaqaan weeyi falamaa jaaa asaxaratu sixiroolayaashii markay yimaadeen qaala waxa uu ku yidhi lahum iyaga muusa muuse alquu rida maakii antum idinku mulquuna aada ridaysaan falamaa alqow markay rideen ee xadhkahoodii iyo ulahoodii ay daadiyeen ee masaska ay noqdeen ee dadkii ay yaabeen ayaa qaala muuse nebi muuse waxa uu yidhi maa kii ji'tum aada la timaadeen bihi maaga asixru sixir weeyi wax kala hamoodina ina allaha alle sayubtiluhu waa burin doonaa oo waa baabi'in doonaa ina allaha alle laa yuslixu ma hagaajiyo camala almufsidiina kuwa wax fasahaadiya xumeeya camalkooda alle ma hagaajiyo wayuxiqu allaahu ilaahay waa xaqiijinayaa oo waa sugayaa alxaqa xaqa bikalimaatih ilaahay kalimaadkiisa ayuu xaqa ku sugayaa walow kariha almujrimuuna xumafalayaashu haba nacaanoo ha karaahiyaystaani famaa aamana ma rumaynin limuusa nebi muuse uma rumaynin ilaa duriyatun koox dhallinyaro ah mooyaane dhallinyar mooyaane dhallintaasoo min qowmi nebi muuse qoomkiisii ka mid ah damiirka markaa in muuse loo celiyaa awla ah waayo waa aqrabu madkuur damiirkuna waxa usoo xigay inuu u noqdo ayaa dee waxa weeyaan ansab ah waxaa kaloo bannaan fircoon in loo celiyo oo la yidhaahdo kooxuun qowmkii fircoon ka mid ah oon reer banu israa'iil baahayne waxa weeyaan faraacinadii koox ka mid ah ayaa rumaysa oo kasoo baydhayna waa lagu fasiray famaa aamana uma rumaynin limuusa muuse ilaa duriyatun dhallinyar mooyaane u min qowmi ay qowmi muusa muuse qowmkiisii ka mid a calaa khawfin cabsi korkeed iyagoo ku sugan baanay rumeeyeen ay ka cabsanayaan min fircawna fircoon ay ka cabsanayaan iyo wa malayhim waxa weeyaan madaxdoodii yacni asalku wuxuu ahaa in la yidhaha wa mala'ihi fircoon iyo madaxdiisii madaxyaweyntii qoomkiisa laakiin waa la jamciyey jamci waxaa la yidhi waa litacdiim oo ninkan dee maadaama nin mutakabir oo iswenweyninaya uu ahaa calaa xaddi zacmihi siduu isagu isku haysay ayaa lagula mucaamalooday amaba waxaa loo jeedaa dee isagiiyo qoomkiisa madaxdoodii calaa khawfin waxay rumeeyeen calaa khawfin cabsi iyagoo ku kor sugan cabsida oo min fircawna fircoon ay ka cabsoonayaan iyo wa malayhim madaxdoodii an yaftinahum min an yaftinahum ka bedel min fircawnada an yaftinahum min an yaftinahum fircoon inuu fidneeyo iyagoo ka cabsanaya wa ina fircawna fircoona la caalin waa mid isa sarraysiiyey oo fi lardi arlada dhexdeeda isku sarraysiiyey wa inahu fircawn la min almusrifiina kuwa xadgudba ayuu ka mid ahaaday wa qaala muusa muuse waxa uu yidhi yaa qowmi reetolkayow in kuntum haddaad ahaateen aamantum kuwa rumeeyey billaahi alle facalayhi alle korkiisa uun tawakaluu tala saarta in kuntum haddii aad ahaateen muslimiina kuwa hoggaansan oo alle u hoggaansan faqaaluu dabeed waxay yidhahdeen qoomkiisii cala allaahi ilaahay korkiisa ayuun baanu tawakalnaa tala saarannay ee rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayow laa tajcalnaa hanaga yeelin fitnatan fitna hanooga yeelin lilqowmi qolada aldaalimiina ee daalimiinta oo wanajinaa allahayowna badbaadi biraxmatika bisababi raxmatig naxariistaada sababteeda nagu badbaadi min alqowmi alkaafiriina kuwa gaalada ah allahayow naga badbaadi wa awxaynaa waxaanu waxyoonay ba alla uu yidhi ilaa muusa nebi muuse iyo wa akhiihi walaalkii haaruun an tabawa'a baanu u waxyoonay u sameeya oo u diyaar gareeya liqowmikumaa qoomkiina bimisra ay fii misra masar dhexdeeda uga diyaar gareeya buyuutan guryo oo wajcaluu ka yeesha buyuutagum guryihiinana qiblatan ay maxalla salaa meel aa ku cibaadaysataan oo aqiimu salaata salaadana ooga oo wabashir ilmu'miniina mu'miniintana u bushaareeya wa qaala muuse nebi muuse waxa uu yidhi rabbanaa rabbigayow innaka adigu aatayta waxaad siisay fircawna fircoon iyo wa mala'ahu madaxdiisiiba ziinatan quruxdii adduunyada ayaad siisay iyo wa amwaalan xoolo fi lxayaati اdunyaa noloshatan adduunyada ayaad ku siisay rabbanaa rabbigayow aataytahum maa aataytahum waxaad siisay ayaad siisay liyudiluu can sabiilik si ay jidkaaga dadka uga hadleeyaan oo macnaha cidhibtooda dambe iyo caaqibadu u noqoto inay dadka lumiyaan oo maaha xikmada iyo sababtu inay halleeyaan darteed e cidhibtooda dambaa halkaa ku dambaynaysa caaqibada amaba waa istidraajo waa seeto dheerayn iyo sabaansabid si ay iyagu u lumaan dadkana u lumiyaan hadhowna dee halaag iyo cadaab ugu habsado rabbanaa rabbigayow imis baabi'i oo tirtir calaa amwaalihim xoolahooda oo washdud calaa quluubihim qalbiyadoodana xidh oo dabool si aan xaqba u gelin oo falaa yu'minuu markaa rumayn maayaan xataa yarawu alcadaaba alaliim ilaa cadaab xanuujiya ay indhahooda ku arkaan qaala waxa uu rabbi yidhi qad ujiibat dacwatukumaa oo nebi muuse ayaa ducaynayey haddana waxaa la yidhi dacwatukumaa labadiinaba ducadiinnii waxaa la yidhi muusa kaana yadcuu wa haaruun yu'min muusena wuu ducaynayey haaruunna aamiin buu lahaa aamiinta lafteediina dee waa duco allaahuma stajib ducaaanaa weeyi sidaasaa loo yidhi ducadiinnii labadiinaba waa la aqbalay midda kale ijaabada waxaa loogu xujisiiyey fastaqiimaa si laynoo dareensiiyo ana alistiqaamata hiya sababu lijaaba in la toosnaado ayaa ijaabada iyo qabuulka lagu helaa laakiin maanta o dhan haddaad ducaysatood leexsan tahay dee lagaa aqbali maayo waxaad la mid noqonaysaa uun ninkii nebigu sheegay sala allahu calayhi wasalam ninkii socotada iyo safarka dheer ku jiray ee boodhaysnaa ee basaasaysnaa ee yaa rabbi yaa rabbi lahaayee alla baryayey ee uu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam ninkaas wuxuu cunaa waa xaaraan wuxuu cabo wuxuu xidho wixii lagu anqariyey wuxuu kusoo koray faannaa yustajaabu lah sidee looga aqbalaya macnaha wuxuu rasuulku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam waxyaabaha ijaabada ka manciyey ninkaa inay ahayd dee xaaraanta uu ku sugan yihi marka xalaasha iyo toosnaanta ayaa ijaabada iyo qabuulka lagu helaa sidaasaa loo daba dhigay fastaqiima marka min akbari mawaanici ducaa dee inxiraafka iyo inaad xaqa ka baydho qaala alla waxa uhi qad ujiibat waa la aqbalay dacwatukumaa ducadiinnii waa la aqbalay muuse iyo haaruunow ee fastaqiimaa toosnaada oo walaa tattabicaani ha raacina sabiila aladiina kuwii wadadooda laa yaclamuuna aan waxba garanayn wallahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online